لله حمدا طيبا كثيرا حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله وأطيعوه قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون walaalayaal waa run adduunyadu waa imtixaan waa la ysku imtixaamayaa dhib iyo dheef labadaba wanabluukum bالshari wاlkhayri fitna waa la ysku imtixaamaya ilaahay baa sheegay waana habdhaqanka ilaahay ugu talagalay caalamkani inuu maro natiijaduna waxa weeye liyabluwakum ayukum axsanu camala in dadka la kala hufo oo la kala shaandheeyo oo uu soo baxo kii ikhlaas iyo wanaag iyo dariiqa ilaahay inuu qabsado ku dadaalay uu ka soocmo kii ka dhacay ee dariiqa ka leexday waxaan se shaki ku jirin walaalayaal in aan ilaahay ugu talagelin in xaalad qura caalamka ku jiro waa isbabeddelaysa waxaa jira maalmahan ama bilahan in xaggii addaraa waalba'saa inay ummadda caalamka taabatay in la imtixaamay xaggii nafta iyo jidhka laga imtixaamo xanuunna lagu furay iyo sida oo kale in duruufo ad adag oo soo wajahay oo xagga dhaqaalihii uu jiro caalamka si guud ummaddii markii hore sii jilicsanaydna ay sii jilceen ummadda in loo bushaareeyo in dhibta ilaahay qaadayo ayse tahay dariiqa ilaahay in la raaco oo wax la isu sheegaa waa mid muhiima ma daa'imayo ma daa'imaysa dhibto farajku waa imanayaa ilaahay baa inoo bushaareeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa xadiidkii imaamu axmed uu wariye saxiixahaa ku sheegay oo aynu ku quweynaynaa aayadaheennii hore jimcihii hore sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa faina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusraa waxaynu ku sii xoojinaynaa xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo inankii ay ilmaadeerka haayeenee yaraa ee cabdullaahi ibnu cabbaas rabbaynaya ayaa waxa uu u sheegay sida arrimuhu isu qabtaan iyo sida arrimuhu u toosaan iyo marka dhib la galo waxa lagaga baxo waxa uu nebigu uhi calayhi salaatu wassalaam waclam ana annasra maca asabri guusha waxa ay ku jirtaa marka la giijisto ee la sabro ee dhexda la xidho ee la sabro waxa ku xiga guusha halkaasay ku jirtaa ogow lakiin haddaad salbabakdo oo aad isku daadato marka lagu yaro taabsiiyo guushii waad weydaaratay ogow waana alfaraja maca alkarbi dhibta oo lagaa faydaa waxa ay la socotaa kurbada iyo dhibaatadu shiddadu markay timaado faraj baa la socda hadda la qabso waina maca alcusri yusraa mar waloo dhib aad dareentay iyo cusri iyo rafaad iyo keliyada aad dareentana waxaa ka dambeeya fudaydkii iyo raxmaddii iyo barwaaqadii iyo ka fujintii ayaa iyaduna daba socotay ogow walaalayaal halkaasi inoo maraysay waxaan jecelahay in imtixaanku markuu socdo faraj ka dambeeyo inaan tusaalayaal kookooban idiin soo qaado iyo inaan waxyaabaha laynaga doonayo iyo ducooyinka iyo dikriga laynaga doonayo inaynu akhrino iyagana wax ka sheegno haddaynu qiso ku horayno qisooyinka qur-aanku inoo soo bandhigay nebi nebiyada ilaahay ka mida oo la imtixaamay oo dhibaato la soo mariyey iyo khayrkii iyo nicmadii u dambaysay waxa uu yahay nebigaasi nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam qisada nebi yuusuf kutub badan baa laga qoray culimmada mufasiriintuna aad bay uga hadleen haddii aynu qisadaa bilownana ugu yaraan dhowr iyo toban jimco ayay u baahan tahay marka taa uma soconno inagu bal dhibihii soo maray iyo farajkii ugu dambe uga dambeeyey un baan doonaynaa inaynu taxno nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii ilaahay qisada uu ka soo warramay nebiyullaahi yuusuf ayaa ilaahay aayadda aynu sheegi doonno ilaahay ka dambaysiiyey xatى إida اstayأsa الرusل وظanuu أnahum qad kudibuu jaءahum naصruna fanujiya man نashاء walaa yuraddu ba'suna can اlqowmi الmujrimiin aayadda intaynaan sharaxin nebi yuusuf maxaa la soo mariyey nebiyullaahi yuusuf waa la imtixaamay rafaad iyo dhib baa la soo mariyey imtixaano isdaba socdo oo midba midka kale sanka ay ku hayso ayaa la soo mariyey nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam dhibtii koowaad waxay kaga bilaabantay gurigooda dhexdiisii kuwii dad ugu dhowaa oo walaaladii ah oo inamadoodii ka waaweynaaya ayaa xaasiday xaasidnimadii waxay keentay inay ceel bartanka u dhigaan oo ceel ay ku tuuraan ceelkii markay ku tuureen qolo waadaantoodii musaafiriinii inay ku soo daayeen iyagoo doonaya ceelka inay biyo ka dhaansadaan ilaahay baa badbaadinaye waadaantii uu soo raacay dabadeedna inan yaroo qurux badan ay heleen inankii yaraayo xorta ahaa ee inan nebi yacquub ahaa ee sharafta badnaa ee quruxdii caalamka isaga la siiyey kala barhkeed ayaa addoon laga dhigay addoon xornimadii laga saaray haddii laga saaray oo qoys uu galay ladan utuhima fii cirdihi haddana waxaa la tuhumay oo wax laga sheegay oo weliba gurigii isaga helay ee gacanta ku dhigay waxaantua gurigii isaga xilkiisa qaaday ee gacanta ku dhigay ee ladnaa in dhexdiisa laga tuhumo oo gabadhii ninkii casiiska ahaa ee qur-aanku sheegay imra'atu lcasiis oo marka ay culimmadu fasirayaan masar uu ka ahaa ninkaasi taliyaha ciidanka oo dhan culimada qaarana maraxala martabada ra-iisul wasaaraha ayuu taagnaa ninkaasi ay sheegaan yacni nin ragga ugu sarreeya xilka hayaa imra'atulcasiis baaba qur-aanku sheega nin xil weyn ka hayay gabadhiisii inay in ay doontay naftiisa inuu ka sinaysto oo ilahay ku imtixaamay dabeedna arrinkii markuu diidayna ay xataa xagga kale ugu rogtay bal ka waran casiisow ninka xaaskaagii wax ka doonay ee arrinka noocaasa u badheedhay bal ka waran utuhima fii cirdih jahel baa loo diray intaasoo sanuu ku jiray waa dhibaataba dhibaatay udh waa min yaraantiisibay socotaa ilaa isagoo oo nin weyna maxaase ka dambeeyey dhibaatooyinkaa ku dhacay farajun kabiirun wa tamkiinun cadiimun baa ku jiray ilaahay dhibtii uu ka faydo iyo ilaahay hoggaankii ummadda oo uu gacanta u geliyo oo uu si wanaagsan u maamulo ayaa ugu dambaysay waa halka aynu inagu iminka qadiyadda ka istaagayno haddii dhibtu badato faraj baa ka dambeeyey nebiyullaahi yuusuf baana tusaale inoogu suganay waxa uu noqday inankii yaraa ee sidaa loo galay wasiirka maaliyadda iyo qorshaynta ayuu muddo kadib noqday mulki baa ilaahay siiyey takhasus gaaraa ilaahay baray oo ah cilmu tafsiiri ru'ya cilmu tafsiiri ru'ya takhasus baynu takhasus gaara iyo khibrad gaaraan u leeyahay baynu baranay sida riyooyinka loo fasiraa ilaahay ku ilhaamiyey oo uu baray aqoontaas u lahaa haddii cirdigiisii wax laga sheegay tii tuhuntay ee belada afuuftay iyo dumarkii ay soo shirisay ayaa afkooda ku beri yeelay alana xasxasa alxaqu ana raawadtuhu can nafsii bay tihi ana raawadtuhu can nafsi anigaa doonay anaa bahasha muraawadada sameeyey anigaa ninkani inuu dhib igu xumaanta igu sameeye aniga isaguna waxa weeye waa beri bani aadamka adduunka waxaa uga sharaf badan in sharaftiisa la ilaaliyo waa cis iyo sharaf in cirdiga qofka la ilaaliyo walidaalika marka la yahay hayscaayina haysxamanina war qofkan nabadgeli lagu leeyahy waa cirdigiisa ilaali qofka cirdiga iyo dadka muslimiinta ah wax ka sheega ee dhiba ee ummadda laga fadhihi waayona ilaahay baa qur-aanka ku sheegay waylun likulli humazatin lumaza ka ummaddu ka fadhihi weyde carabkiisaa laga fadhihi waayo ee xubnihiisa laga fadhiyo indhihiisa laga fadhihi waayo waxaa loo sheegay in hoog iyo halaag uu ku jiro aakhiro ilaahay dhibgelin dhib uu ku abaalmarinayo ama ama waadin naareed tog naareed in la gelinayo inamadoodii ka waaweynaa ee bahda waaweyn ahaa ee shalay ama markuu yaraa intay sidaa u soo qabteen xaasiday ee xanuunkaasi ku dhacay ee godka ama waxaan ujeedaa ceelka ku tuuray ayaa iyagoo maanta dawarsanaya ilaahay hoos keenay waxaana halkaa laga faa'iidaayo culimmadu sheegtaa qofka wax dulmiya ee daalimka ah fii yowmin ma adduunyada waxaa lagu tusi doonaa isaga oo kii uu dulmiyey hoostiisa jooga oo daciifa oo aan wax alle wuxuu yahay jirin ayaa muhiima kaasise yaanu ka argoosan maalintaa nebiyullahi yuusu kama argoosane inimadoodii oo dawarsanaya oo leh maanta nagu tasaddaq calayna ina allaha yajzi lmutasadiqiin war noo dawar war wax nasii waa mishki waxaana haysata duruuf adag ayaa ilaahay hoos keenay qaala hal calimtum ma ma facaltum biyuusuf yuusuf waxaad ku samayseen ma ogtay cid kale arrinka lama ogeyn markaase anta yuusuf maadaa yuusufa asu yidhi ana yuusuf wahada akhi yuusuf baanahay yuusuf baanahay kanna waa walaalkay qad mana allahu calayna ilaahay baa nicmadan noogu deeqay markaasaa waxay ilaah ayay yidhaaheen walaal cudurdaarkii muujiyeen iska kaaya dhaaf halkaasay ka mid laa tasriiba calaykum walyawma yakfir allahu lakum iska dhaafa wax alla wax laydin canaanan maayo waxba laydin sheegan maayo dembigiinna ilaahay ha dhaaf halkaasu ku saamaxa qofka wax lagu sameeyaa inuu saamaxo ayaa halkaana ku cad reerkoodii la kala firdhiyey ee midba meel loo tuuray ee busaaraduhu ku dhaceen ee isaga intaasoo sano uu soo maqnaa ee inankii yaraaye markii dambena isaga xaggiisa siduu ilaaba sababtii ilahay isugu keenaye isagii isagii gaaruu la joogay aabbihii hooyadii weliba qur-aanku aabbihii unbuu sheegaa laakiinse rafaca aabaweyhi buu xagga dambe ka sheegay in hooyadii iyo aabbihiiba ay u yimaadeen ee marka hore qisadu waxay ku socotaa aabbihii aabbihii bay ku socotaa hooyadii iyo aabbihii iyo inamadoodii iyo kii hore ay walaalahan isku bahdahay intibaa mar qura laysu keenay kala tagsanaa waa nicmo weyn ehelka in laysu ururiyaa waa faraj waa laysa saamaxay dabadeedna sujuud bay u dhaceen sujuudu taxiya maha tii cibaadada waa salaan ayay u dhaceen sujuudu taxiya oo ku suriyooday isagoo yar aabbihii iyo hooyadii iyo inamadoodii markaasuu yidhi waa taa riyadaydii beriga aan arkay dabeedna adduunyadii inay isugu qoofalan tahay oo ilaahay nicmadii siiyey farajna ilaahay siiyey buu ogaaday tani inaanay qiimo badan lahayne ta aakhira ay ka sii wanaagsantahy in ilaahay hagaajiyo ayuu dabadeedna doonay inuu ilaahay ka baryo nicmada ana uu qirto asu rabbi noloshiisa ku soo khatimay rabbi qad aataytanii min almulki rabbigayo waxaad isiisay mulki iyo boqortooy ummaddan anigoo daciif ahaabaad iga dhigtay wasiir maariyaddii u qorshaynaya oo u habaynaya oo in waa qorsho shan iyo toban sannadooda ayuu dejinaya oo kala habaynaya oo ay tahay duruusta halkaa laga qaadanayaana madaxdu inay taqdiid iyo barnaamij iyo fulin yeeshaan ay tahay dadka mas-uuliyiinta inay ka akhristaan yuusuf siduu wax u maareeyey siduu wax u habeeyey guntigiijiska uu sameeyey siduu xoolaha u kaydiyey siduu ummadda ugu naxariistay ay tahay markaasaa wuxuu ku ducaysanayaa mulki baad ilaah i siisay takhasus gaara oo sida loo fasiro riyooyinkale waadii bartay waa nicmo weyn ilaahow waxaan kaa baryayaa oo aan doonayaa adduunkan sharaf waxala un adduunku qiimo ma leh waxaa sharaf leh ninka adduunka ilaahay islaamnimo ku siiyo ee islaamnimadaana ku geeriyooda isui tawafanii muslima nicmada kama damaysti waa taa ilaahay nicmadiibuu u dhammaystiray markaasaa wuxuu dareemayaa nicmada rasmiga ah ee tan ka horraysa adduunya inay tahay nicmada islaamnimada ilaahayow anigoo islaama nafta iga saar islaamnimo igu dil maxaa kaloo cis iyo sharafa kollayba bahbaad u baahantahay iyo cid aad la saaxiitood raacdee tawafanii muslima ilaahow muslim tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin inta wanaagsan aniga bah igala dhig qisadaa nebiyullaahi yuusuf marka lasoo ururiyo walaalayaal waxa ay inoo caddaynaysaa maxay waxay inoo caddaynaysaa in dhib waloo dhacdo faraj ka dambeeyo waxa aan ku soo gebagabaynayaa haddaba asbaabulfaraj marka wax dhacaan waxyaabaha aad u cuskan karto ee aad la doonayo inaad samayso si ilaahay dhibta kaaga dulqaado maxaa ka mid ah way badan yihin markaa waynu furnay imikaynu furnay mawduuce waxyaabaha asbaabaha qofka ilaahay dhibta inuu ka dulqaado maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah ducooyinka iyo adkaarta inaad isticmaasho kala duwan ee nebi moxamed uu inoo sheegay ee qur'aanka kariimkii inoo sheegay ee ambiyada lagu sifeeyey maxaa ka mid ah ducada laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin marka aynu imika qunuudda ducaysanayno ducooyin baan wada akhriya awraad baan akhriyaa ducooyinkaa waan ku bilaabaa towxiid laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin laa ilaaha ila allahu alcaiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcaiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati warabu اlardi warabu alcarshi اlkariim xasbuna allah wa nicma alwakiil laa xawla walaa quwata ila billah iyo qaar kale waa inaad fahamsanaataan marka aynu ku ducaynayno ee aynu digrigaa qabsanayno waa in macnahani kuu cad yahay waa in aad qalbiga ka dareemaysaa waa inaad ogaataa farajkii ilaahay inuu halkan ku jiro qisadaa nebiyullaahi yuunus ee aan bilaabay ee laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin jumcaha dambaynu sii wadi doonaa uma صlوu وsلmuu عlى rasuuli الlahi slى اllahu عalayh وsلم اmtiثاala لqowli اllahi تabaaraka وataعaalى إn اllaha وmalaa'ikatahu yuصaluuna عlى النabiي ya أyuha اladiina آamanuu صalوu عalayh وsلimuu تsliima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا علي يا كبير اللهم يا عزيز يا غفور اللهم يا ودود يا لطيف اللهم يا غني يا حميد اللهم يا خالق يا باري اللهم يا رازق يا شافي نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم افتح لنا أبواب خيراتك كلها اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم عجل لنا فرجك يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار